gudoomiyaha degmada guraacel faarax cabdimacali oo weliye agaasimaha arrimaha bulshada degmada iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada taliyaha nabadsugo degmada abga ayaa ka qayb galay furitaanka tartan loogu magacdar ramadaan kaab oo lagu qabanaya degmada guraacel intay socota bisha barakashane ramadaan tartankan kubadda cagta koobkan ayaa lagu taagloo ka shaqeeyo isdhexgalka nabadda iyo horumarinta bulshada degmada guraacel ee gobolka galgaduud ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay furitaanka tartankan gudoomiyaha ku-xigeenka kubadda cagta degmada guraaceel cabaas cabdulqaadir isagoo sheegay in koobkan la qabto ramadaan kasta soo qabaqaabiyeen maamulka degmada guraceel ee gobolka galgaduud bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin maanta waxaa joognaa garoonka weyn ee istaadiyoonka degmada guraceel halkaa maanta waxaa noogu furmay koobkii koobkii xaafadaha sareeda ee degmada guraceel waxaana ka soo qayb galay koobkan sideed waaxood ee degmada sideed waaxood ee degmada guraceel waxaan leenahay insha allahu tacaala hadduu ilaahay maanta si nabada noogu bilaabay waxaa rajaydoonaa inuu si nabada noogu dhammaado tartankan waxaa nagala soo qayb galay taliyaha nabadsugadda ee degmada guraceel iyo gudoomiye faarax cabdimacalin iyo agaasimaha arrimaha bulshada insha allah waxaan rajeedoonaa inuu si nabada noogu dhammaado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaha degmada guraceel faarax cabdimacalin ayaa dhankiisa sheegay in koobkan uu talagalan uu ka qayb qaato sugidda amniga iyo sidoo kale dhexgalka bulshada degmada guraceel taasoo qaybkaasi lagu hortegi lahaa falalka amniga lidda ku ah dhallinyaradan loogu soo jeedi lahay inay ka mid noqdaan caqabadaha dalka ka jira kuwaasoo inta badan ay nugul yihiin dhallinyaradu
waxaan galabtay halkan ka dah furnay koobka rabadaan kaab cayaarta waxay dhex mari doontaa xaafadaha guud ahaan degmada gurceel gaar ahaan galabta waxay ku bilaabatay waaxda sagal iyo waaxda starliin waxaanan u rajaynaynaa koobkan guul iyo mid ku dhammaada si nabad ah ujeeddada laga leeyahay waxay tahay in koobkaani uu noqdo mid isdhexgal bulsho ah si nabadda iyo horumarinta bulshada qaybaheeda kala geysan gaar ahaan dhallinyarada lagu dhiirigeliyo waxaan leenahay marka dhallinyaro kooxaha cayaari doona iyo xaafadaha is arki doona dhammaantiin si wadajira uga shaqeeya horumarka isboortiska degmada tartanka loogu magacdiray ramadaan kaab oo soo qaban qaabiyay maamulka dowladda degmada gurcel ayaa waxaa sanad walba loo qabtaa dhallinyarta isboortiska jecel degmada guracel kuwaasoo qayb ka yihiin xaafadaha kala gedisan ee degmada guracel ee gobolka gaduud